wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabelle mudane maxamed bashiir qaasim ayaa maamulka magaalada xawaadley ku wareejiyey shan kun oo jawaan kuwaasi oo loogu talagalay in looga hortago fatahaadda webiga shabeelle jawaanadan ayaa lagu xiri doonaa meelaha biyuhu ay kasoo baxaan si aanay u saameynin bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabelle mudane maxamed bashiir qaasim ayaa ka warbixiyey deeqdan isagoo maamulka magaalada xawaadley ugu baaqay inay ka hortagaan dadka ku howlan furista goobaha laga xiray biyaha webiga shabeelle waa markii saddexaadaan isleeyahay ee degmada xawaadley aan jawaano u dirayno waxaana rajaynayaa in arintaasi guul laga gaaro sidaa ogtihiin degmadan jowharna meelihii biyaha ka socdeenna waa xoogaa isugu geyno waa xirnay waxaan rabaa oo keliya inaan guddoomiyihii dhaho afar iyo toban kun ayaan horey u dhiibnay haddana waxaan dhiibaynaa waa shan kun maamulada degmooyinka waxaan leenahay kuwa biyaha fududeeyo in wax laga qabto sharciga la marsiiyaa waajib gudoomiyaha degmada xawaadley ibraahim bashiir cumar ayaa uga mahadceliyey wasaaradda beeraha hirshabelle jawaanada ay ku wareejisay iyo dadaalka ay wado wasaaradda bacdama beryaha degmada xabaadley ay ku socoto fatahaad xoog badan wasaaradda waxaan ugu mahadcelinayaa qaabka sabe wanaagga iyo kalgacalka iigu soo dhabaysay degmadaasi curdunka ah ama cuseebka ah gargaarka iyo wanaagga maalmahanba ay la garab taagan tahay degmadaasi xabaadley waxaan leeyahay wasaaradda tii jirtay oo joogta allah ka dhiga aaday u mahadsan yihiin webiga shabeelle ayaa ku fatahay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe iyadoo ay socdaan dadaallo looga hortagayo saameyntiisa